أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من إلا من إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعd waxaan soo haynaa tafsiru suurati huod qisadii waxaan ku dhex jirnay nebiy llaahi nuux iyo qowmkiisa iyo habkii uu dacwada u gudanayey casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda soddon iyo lixaad marka alla wuxuu leeyahay wa uuxiya ilaa nuuxin wa uuxiya waa loo waxyooday ilaa nuuxin nuux intii ka ah oo nuux xaggiisii baa loo waxyooday annahu shanigu inuu yahay lan yu'mina inuunan rumayn doonin man qof min qowmika xaal ou qowmkaaga ka mid yahay ilaa man axad maahane qad aamana rumeeyey hadda ka hor falaa tabta-is ha murgin bimaa kii ha ku murgin oo ku tiiraanyoonin kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna inay samaynayaan oo taa ha ka tiiraanyoonin oo ha ka murgin wasnac samee alfulka doonidii sameey biacyuninaa bimar-an aragti mina annaga xaggeenna ka ahaatay annagoo ku arkayno doontii samee wa waxyinaa waxyigeenna ku sameey oo amarkeenna ku samee walaa tukhaatibnii ha igala waramin oo ha igala hadlin fi ladiina fii sha'ni ladiina kuwii sha'nigooda dalamuu dulmi falay ama fii halaaki ladiina kuwii halaagooda ha igala hadlin dalamuu dulmiga falay inahum iyagu muqraquuna kuwa la maashaynayo oo la halaagaya waaye wayasnacu waa sameynayey nebiyullaahi nuux alfulka doontii buu sameynayey wa kulamaa goor kasta oo mara ou maro calayhi isaga korkiisa uu soo maro mala-un odayaal ama dad jamaaca kuwaasoo min qowmihi qowmkiisa ka mid ah sakhiruu way jeesjeesayeen minhu isaga xaggiisay ku jeesjeesayeen qaala waxauu yidhi nebiyullaahi nuux in taskharuu haddaad jeesjeestaan minaa annaga aad nagu jeesjeestaan fa inaa anagu naskharu minkum waanu idinku jeesjeesaynaa kamaa sida taskharuuna aada u jeesjeesaysaan idinka hadda fa sawfa jeer dambe ama mar dambaa taclamuuna aada ogaan doontaan man qofka ya-tii uu u imaanayo hi isaga cadaabun cadaab uu u imaan doono aada ogaan doontaan cadaabka oo yuqsiihi dullaynayo isaga wayaxillu uu ku degayo calayhi korkiisa cadaabun cadaab cadaabka oo muqiimun negi ahoo joogto ah markii ilaahay subxaanahu watacaala qoladan reer nuux qowmu nuux halaagoodii soo dhowaaday oo sagaal boqol iyo konton sano nebiyullaahi nuux dacwada uu ku dhex waday oo dadka rumeeyeyna ay dad aada iyo aada u yar ay yihiin oo odaygu uu ilmihiisa kala dardaarmayey saynan u raacin nebiyullaahi nuux oo si kasta ay dacwadiisii ula dagaalameen oo isagiina hoos iyo kor labadaba uu wax ugu sheegay siduu alla suuratu nuuxba uu ku sheegay kor iyo hoosba uu dacwadii ugu dhigay waxba markii ay kasoo caddaan waayeen ayaa alla subxaanahu watacaala nebiyullaahi nuux wuxuu amray in uu samaysto doon doontana waa midda marka alla uu ku badbaadin rabo cadaabkiisa marka uu yimaado marka alla wuxuu yidhi wa uuxiya ilaa nuuxin nuux waxaa loo waxyooday annahu lan yu'mina jumladan marka annada waa naa-ibulfaacil fii maxali rafcina ama yacnii waxaa weeyaan fii maxali nasbin mafcuulu bihi oo shayga la waxyoonayaaba tan ancam nabiyullaahi nuux baa loo waxyooday maxaa loo waxyooday annahu lan yu'mina min qowmika annahu ana alxaala washa'na xaalka iyo sha'nigu inuu yahay lan yu'mina ma rumayn doono min qowmika xaalow qowmkaaga ka mid yahay ilaa man unbaa rumayn doono axadkaas oo qad aamana rumeeyey kuwii hore kuu rumeeyey unbaa rumaynayaan wax kale oo markaas soo siyaadaya ma jiraan falaa tabta'is falaa taxsan ha murgin bimaa kii ha ku murgin kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna inay samaynayaan wixii markaa ay samaynayeen ee jaas-jaas iyo cadaab iyo dhib adiga ay kugu dhibayeen arrintaa iyadaa marka ha ka murgin oo ha u murgin baa alla leeyahay subxaanahu wa tacaala wasnac samee alfulka doonidii sameey biacyuninaa indheheenna ku samee marka biacyuninaa ibnu cabaas wuxuu yidhi bimar-an minaa aragti annaga xaggeenna ka ahaatayoo meela yacni aragtideenna doontii ku sameey annagoo kuu jeedna sameey waayo de wax ilaahay awalba ka qarsoonaa ma jirine macnuhu waxay tahay waa ku ilaalinaynaa innagaa kaa warqabnoo ku xifdinayno oo sababtanna annagaa ku amarnay xifdinteeda iyo yacni dhammaystirkeedana annagaa kugu ilaalinayna ayb muqaatil isaga waxa uu yidhi biacyuninaa ay bicilminaa ogaalkeenna ku samey annagoo ku og doon samee ayb waqiila bixifdinaana waa la yidhi ilaalinteenna aan ku ilaalinayna ku samee ayb marka maadaama aragtidii la sheegay indhihii meesha marka saasay ku yimaadeen idaafadan marka biacyuninaa jamaca loo idaafeeyeyna jamacani waa litacdiim ee hadda cadad ma faa-iideynayo isaga waa sida ilaahay uu leeyahay innaa naxnu nuxyi lmowtaa iyo naxnu iyo alla ugu waramayo ayb indhaha alla subxaanahu watacaala sifaadkiisa daatiga waxaa ka mid a alla inuu indho leeyahay waxna uu ku arkayo indhihiisa wax ka qarsoonna aanay jirin ama indhihiisa ka qarsoonaanaya aynan jirin culimada bukhaari iyo keyrkiisna waxay iyo ibnu khuseyme iyona waxay ka qaateen xadiidkii nabiga sala allahu calayh waali wasalama uu yidhi dajaal markuu ka waramayey inahu acwaru dajaal waa in la-yahay labadiisa indhood mid ayaa maqan oo mid baan wax ku arkaynin wa ina rabbakum rabbigiinna laysa biacwara rabbigiin cawar ma aha cawar ma aha marka waxay ka fahmeen imaamu lbukhaari iyo ibnu khuseyme iyo a-imadu waxay ka fahmeen alla inuu leeyahay laba indhood oo aan nuqsaani ku jirin indhaha bani aadamkana aan shabihin maxaa yeelay indhaha alle wax ka qarsoonba ma jiraan indhaha bani aadamkana derbigan gadaashiisa waxba ka arki maayaan allana koonkan wax ka qarsoonaanaya indhihiisa ma jiraan ayb marka biacyuninaa qur-aankuna sidaanu u tilmaamay a-imada marka xadiidkana xadiidkaas iyo ayay keeneen sidaasayna marka u daliishadeen marka aayadda iyo axaadiidtaasba sifo iyo tilmaan ilaahay leeyahay baa ku jirto ayb wasnac samee alfulka doonidii samee biacyuninaa bimar-an minaa aragti xaggeenna ka ahaatay oo aan ku arkayno doonida ku samey wa waxyinaa wasnac biwaxyinaa waxyigeenna iyo amarkeenna aan ku amarnoon kuu waxyoonay ku samey doonta walaa tukhaatibnii ha igala hadlin oo ha igala waramin fi ladiina kuwii halaagooda ha igala hadlin dalamuu shirkiga sameeyey kuwa ha igala hadlin halaagooda ayb laba macnaa lagu macneeyaa walaa tukhaatibnii fi ladiina dalamuu waxaa la yidhi macnuhu waxay tahay laa tukhaatibnii fii imhaali lkufaar gaalada in loo sugto oo waqtigoodii yacnii cadaabka aan lagu soo dedejinine loo kaadiyo ha iga dalbin oo yacni taa ha igala waramin markuu cadaabkii yimaado ayb fa innii qad xakamtu biiqraaqihim maxaa yeelay waxaan xukumay maashayntooda in la maasheeyo laxaaqo tafsiirka labaad wuxuu yahay walaa tukhaatibnii ha igala waramin fi bnika wiilkaaga hadhow dambe wiilkaaga ha igala hadlin ha igala waramin wa mra-atika iyo xaaskaaga labadaa ha igala hadlin ayb waxaa kaloo iyadana walaa tukhaatibnii fi ladiina dalamuu fi halaaki ladiina dalamuuna waa la yidhaahdaa ayb inahum iyagu muqraquuna kuwa la maashaynayo waay wayasnacu mudaarica laga dhigayaa xikaayadu laakiin waa maadi wax hore u dhacay waay dabcan wayasnacu wuxuu samaynayaa nabiyullaahi nuux alfulka doontiibuu samaynayaa markii alla amray amarkiibuu hore u qaatay wuxuuna bilaabay inuu doontii uu sameeyo ayuu gudagalay ayb wayasnacu lfulka marka watafiqa wuxuu gudagalay yasnacu lfulka inuu doonidii samaynaayo wa kulamaa mar kastoo mara ou maro calayhi isaga korkiisa mala-un jamaaco ay soo maraan mala-a oo min qowmihi qowmkiisa ka mida markay soo maraan sakhiruu minhu way ku jeesjeesaayeen jeesjeeskoodana waa laba dariiq laba hab ayaa keentay marka inay ku jeesjeesaan laba sababood midda hore mufasiriintu waxay yidhaahdaan waxay yidhaahdeen kunta tascumu annaka nebiyun nuuxow waxaad sheegan jirtay inaad nebi tahay wal-aana qad sirta najaaran haddana waxaad isku beddeshay faryaamo iyo nin loox qoro ah nebinimaan kugu ogeyn loox qoridaad gashay haddana intaasay marka ku ceebeynayaan jees-jeeska markaay ku jees-jeesayaan taas waa macno labaadoo isaga marka waxaa jira waxay dhihi jireen war nuuxow yaa nuuxu maadaa tasnac maxaad samaynaysaa markaasuu wuxuu dhihi jiray asnacu beytan guri ayaan samaynayaa yamshi cala almaa biyaha ku soconayo fayadxakuuna minhu waa ku dheeldheelayeen marka waa ku qoslayeen ilaa doon iyo waxaa lama aqoonine biyahan wax ku soconayaan samaynayaa aniga oo biyaha dul mare ku dul socdo ninkani waa waalidii aan sheegaynay waaba run jees-jeeskooda marka waa labadaas jiho ayb ayuu ka imaanayaa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux in taskharuu haddaad jees-jeestaan minaa annaga aad nagu jees-jeestaan fa innaa anagu naskharu waan jees-jeesaynaa minkum idinka xaggiinaa yaanu ku jees-jeesaynaa kamaa sida taskharuuna aada u jees-jeesaysaan ishkaal marka haddii la yidhaahdo kayfa tajuusu sukhriyatu min annabiy jees-jeeska iyo dheeldheesha sidee bay nebi ugu bannaanaatay alimaamu lbaqawi marka wuxuu yidhi qiila waxaa la yidhi haadaa kani cala sdiwaaji lkalaam waa hadalkiibaa markaa yacni hadal lamaanayn weeyaan kan yacnii macnuhu waxay tahay in tastajhiluunii war haddaad aniga igu xukuntaan ninaan waxba ogeyn ood jaahilnimo igu xukuntaan fa innii astajhilukum anigu jaahilnimaan ana idinku xukumi doonaa idaa nasala alcadaabu cadaabku hadduu yimaado marka adiga hadda ninaan wax ogeyn baad ii haysataan laakiin markuu cadaabku yimaado anigana inaydnan wax ogeyn baan markaas idinku xukumaya ogaada macna macna sidaas waay macnaha kalena waxaa la yidhi qiila macnaahu in taskharuu minaa fasatarawna caaqibata sukhriyatikum haddaad nagu jees-jeestaan waad arki doontaan jees-jeeskiina waxa uu dhalo saasaa laga wadaa marka labada macnaa labada macnaa ishkaalkan looga fakanaya fa sawfa mar danbaa taclamuuna ogaan doontaan man qofka yaatii oo u imaanaya hi isaga cadaabun cadaab oo u imaanayo cadaabka oo yuqsiihi dulleeyo wayaxillu ou ku dego calayhi isaga korkiisa cadaabun cadaab cadaabka oo muqiimun negi ah oo daa'im ah midka uu ku dego waad ogaan doontaan xataa ida jaa amrunaa wafaara tannuuru qul naxmil fiiha min kulli zawjayn itnayn xataa idaa jaa-a ilaa an jaa-a ilaa uu yimid amrunaa arrinkeenna ayuu doontii samaynayay hore waxaan u sheegnay xataa idaa markay timaado bimacnaa waa gaayo xataada gaayaa loo jeedaa gaayaduna marka waa ictibaaraad kala duwan bay ayay qaadataa marka hadda gaayada meeshan taallo waxay tahay gaayatun lisunci doon samey baa la yidhi doon samayntiibau galay ilaa cadaabkii ka yimaada marka marka cadaabka uu yimid doontii waaba dhameeyey marka xataa idaa jaa-a ilaa an jaa-a ilaa uu yimid amrunaa innaga amarkeenna cadaabkeennii uu yimid wafaara ou burqaday adtannuuru tannuurkii ou burqaday qulnaa waxaanu nidhi ixmil qaad fiihaa doonta dhexdeeda ku xambaar oo ku qaad min kullin mid kastaa zawjayni lamaana ah itnayni laba ku qaad qulnaa waxaanu nidhi ixmil qaad fiihaa doonida doonta dhexdeeda ku xambaar oo ku qaad min kullin yacni sinfi kasto ay min kulli sinfin nooc kastaa zawjayni lamaane lab iyo dhadig itnayni laba ku qaad waa ta'kiid wa ahlaka waxmil xambaaroo qaad oo doonidii ku qaad ahlaka ehelkaaga ku qaad ilaa man maahane sabaqa uu hormaray calayhi isagoo korkiisa alqowlu qowlkaygii inaan halaago kuwii uu ku hormaray oo inaan halaago oo aan maasheeyo kuwaan u qadaray maahane ayb iyo waman ku xambaaroo ku qaad aamana rumeeyey kuwii ku rumeeyeyna ku xambaaroo doonidii ku qaad wamaa aamana ma rumaynin macahu maca nuuxin nuux la jirkiis ilaa qaliilun wax aada u yar unbaa rumeeyey marka alla wuxuu leeyahy xataa idaa jaa-a amrunaa ilaa an jaa-a ilaa uu yimid amrunaa amarkeenna cadaabkeennii wey wafaara ou burqaday attanuuru attanuuru tafsiirkeeda way isku khilaafeen cikrima iyo zuhri waxay yidhaahdeen attanuur bimacnaa wajhu lardi dhulka korkiisaa loo jeeda marka ilaa dhulkii uu soo burqaday oo biyihii ku jiray ay markaa yacni kasoo burqadeen macna sidaas ayb nuux baana waxaa lagu yidhi halaaga waqtiga uu bilaabmayo calaamadiisu waxay tahay haddaad aragto biyo dhulkii ka burqanayo farkabi safiinata doonta iska raac adiga marka calaamad baa looga dhigay ayb cali bnu abi aalib isaga waxaa laga wariyey inuu ku fasiray uu yidhi faara tanuuru ay dalaca alfajru waagu markuu baryo tanuur bimacnaa subxi marka markuu waagu dhasho ou dilaaco uu bari baryo ayb xasanulbasri isagana yacni riwaaya xasanulbasri iyo ibnu cabaas iyana waxaa laga wariyey kaana tanuuran min xijaaratin ayb tanuurku waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa tinaarka caadiga meesha marka muufada iyo lagu dubta ee godka ah ee markaa dabku uu ka shidan yahay tanuurkii markaad aragto isagoo biyo ka ay kasoo burqadeen leanna sida qaalibkaa tanuur dab iyo biyo mays ma laysu dhoweeyo dabcan haddaad aragto marka tanuurkii meeshii godkii uu ku jiray dabka godkii dabka oo biyo ay ka burqanayaan haddaad aragto waa calaamad doontaada iska fuulo raacdi tafsiirkaas baana mufasiriintu u badan yihiin ibnu jariirna kaas buu rajaxay oo wuxuu yidhi wa awla alaqwaali cindana bita'wiili qowlihi wafaara tanuuru waxaa weeyaan buu yidhi qowlu man qaala huwa tanuuru aladii yukhbazu fiihi waa tanuurka muufada lagu dubto waaye lianna luqada carabiga daahirkeedu sidaas waaye in daahirka laga leexdaana ee iyadoo aan marka qariinaya wax lamida aanay jirinna ma fiicna buu yidhi saa darteed marka tanuurka sidiisa un in lagu wado marka wafaara ou burqaday oo biyo marka ay ka burqadeen wafaara uu burqaday attanuuru tanuurkii tinaarkii meeshii godkii dabka ee wax lagu muufaysanayay ou burqado bilmaa-i biyo uu ku burqado waay calaamad waayo marka qulnaa waxaanu nidhi markaa ixmil xambaar fiihaa filfulki doontii dhexdeeda ku qaadoo ku xambaar min kullin mid kasta ay min kulli sinfin tanwiintu waa ciwad min kulli sinfin nooc kastaa zawjayni lamaano ku qaad lamaanahana marka waa lab iyo dhadig sinfi kastee nololi ku jirto lab iyo dhadig hal xab hal laba iyo hal dhadiga ka qaad ayb marka min kullin min kulli sinfin nooc kastaa zawjayni lamaano ka xambaar oo doontii saar ithnayni laba saar doontii ithnayni marka zawjayni bay ayay adkeynaysaa waa tawkiid ayb qiraaada marka min kullin zawjaynina waa la akriyey min kulli zawjaynina waa la akriyo in laysu idaafeeyo min kulli zawjayni haddii la akriyo waxay noqonaysaa lamaano kastaa ithnayni laba ka qaad ayb xayawaankii marka waxaa la rabaa dee tafiirtiisa inaynan go-in xayawaankii marka mid nooc kastaa ama sinfi kastaa lab iyo dhadig baa laga qaadayaa doontaa la saarayaa si ay u tarmaan ila ilaahay asbaabta oo wax ka tarmiyo waa lab iyo dhadigi ka qaad baa la yidhi marka xambaar ayb bacdi alqisas waxay leeyihiin see u gartaa buu yidhi xayawaankii markii dhulka la keenay waxaa la yidhi midigtaadana mid ku qabo bidixdaadana mid ku qabo kanuu midigta ku qabtaana lab ayuu ahaa bidixda kuu ku qabtaana dhadig buu ahaanayay saasaana doonta uu ku saareeyey marka ayb wa ahlaka ehelkaagana doontii ku qaadoo saar ilmahaagii iyo xaaskaagii doontii saar ilaa man axad maahane sabaqa uu hormaray alqowlu qowlkaygii ay qowlii qowlkayga kuu ku hormaray maahane caleyhi korkiisa qowlkaana waxay tahay in la cadaabo kuwii aan u qadaray maahane kuwa ma ha qaadin waa kuwe kuwaas waa kuwa gaaloobay waay nacam ayb kuwa marka halaagii aan ku qoray waa xaaskiisii iyo wiilkiisii wiilka qisadiisa waa imaanaysaa xaasku isagana markaa yacnii iyadana marka maynan rumaynin oo diintii xaggeeday ku khiyaantay nabiyullaahi nuux iyada marka waa laga tegey ayb bacd alathaar baa marka waay bacd yani israa'iiliyaat baa waxay sheegaan waxyaaba aan yacni wanaagsanayn oo khiyaanada gogol dhaaf iyo wax noocaas oo kale ku sheegaan laakiin waa iska qisas ama yacni axwaal iska israa'iiliyaad ah oo aan saxiix ahayn bal waxaa ibnu cabaas ka ah soo aroortay oo ka sugnaatay inuu yidhi maa bagat imra'atu nabiyin qatu nebi xaaskii weligeed ma sinaysanin oo ambiyada ilaahay gogoshooda waa ilaalinaya marka gogol nebi naag ou qabo gogol dhaaf ma samaynin dembi kale gaalnimo iyo waa ka dhacday laakiin gogol dhaafka maya leanna nebigay sharaf xumo u noqonaysaa nebina ilaahay sharaf xumo ma ma siinayo dacwada xataa si uu u guto ma ma ma yeelanayo xataa nacan marka aayadda suuratu taxriim fakhaanataahumaa ku jirto khiyaana zawjiya maahane waa khiyaana fi ddiin ayb macnaha marka ku jira sidaas wamana xambaar wax mil qaad oo xambaar fiihaa doontii ku xambaar man axad aamana adiga ku rumeeyey oo alle adiga yacni alla rumeeyey adigana ku rumeeyey qaad wamaa aamana ma rumaynin macahu nuuxla jirkiisa ilaa qaliilun wax aada u yar ayaa rumeeyeen wa qaala rkabuu fiiha bismi illaahi majariha wa mursaaha ina rabbii lagafuurun raxiim wa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux irkabuu fuula calaamadii markuu arkay buu wuxuu ku yidhi irkabuu kora fiihaa doonta dhexdeeda kora bismi illaahi ilaahay magaciisa majareehaa jaryuhaa socodkeeda waay wa mursaahaa saldhigadkeeda iyo joo joogsigeeda waaye waa bismi illaahi ina rabbii rabbigay lagafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun naxariis badan wahiya iyadu doonta tajrii way dureereysaa bihim iyagiibay la dureereysaa fii mawjin hir dhexdiibay kula soconaysaa iyo kula dureereysaa hirka oo kal jibaali buuro oo kale ah wanaadaa wou dhawaaqay nuuxun nuux ibnahu wiilkiisiibuu u dhawaaqay wa kaana wuxuu ahaa wiilku fii macsilin meel dheer ayuu ahaa yacni fii macsilin meel gooni ah buu ahaa canhu yacni nuux xaggiisa uu ka ahaa wou u dhawaaqayo wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiu irkab fuul macana annaga nala fuul walaa takun ha ahaanin macalkaafiriina gaalada la jirkood ha ahaanin qaala wuxuu yidhi wiilkiisa aawii waan dunmi doonaa ilaa jabalin buur ayaan u dunmi doonaa xaggeeda jabalka oo yacsimunii iga ilaaliyo ama yacsimunii wuu iga ilaalinayaa minalmaa-i biyaha buu iga ilaalinayaa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux laa caasima mid celiyaa alyowma maanta ma jiro min amrillaahi min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa ilaa man laakin man axad raxima raximahu alla oo u naxariistay maahane fahuwa macsuumun kaasaa macsuum oo dhowran waxaala waxaa teeday beynahumaa dhexdooda almawju hir biyo-a baa kala dhex galay labadoodii fa kaana wuxuu ahaaday wiilku min almuqraqiina kuwa maashooday oo biyihii ku haftay ayuu ka mid ahaaday halkanna marka halaagii iyo qaabkii doontii iyo yaa allah subxaanahu watacaala uu uga warramayaayo wuxuu yidhi wa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux irkabuu fuula oo kora fiihaa doontii kora bismi illaahi majreehaa bismi illaahina waa khabar muqadam majreehaana waa mubtadihi oo muakhara ayb marka qiraa'aad kala duwanna waa ku jiraanoo mujareehaa wa mursaahaa marka majareehaa marka la yidhaahna min jaraa baa laga bixiyey waa hulaathi marka majareehaa macnaha jaryuhaa waaye waana masder miimi ah baa labada qiraa'aba laga laqbaynayaa miimka marka la kordhiga marka waa mafcal oo kale marka ay jaryuhaa socodkeeda wa mujreehaa marka la yidhaha miimka la kordhigana min ajraa baa laga bixiyo ficil rubaaci ah marka masderkii wuxuu noqonayaa ajraa yujrii ijraa-an buu noqonayaa marka ijraa-uhaa buu masderkii noqona ayb markaa macnuhu waxaa weeyaan waqaala wuxuu yidhi irkabuu kora oo fuula fiihaa doonidii dhexdeeda kora bismi illaahi ilaahay magaciisa majareehaa jaryuhaa socodkeedu ou ahaaday wa mursaahaa irsaa-uhaa joogsigeedana bismi illaahi buu ahaaday yacnii bismi illaahi bay ku soconaysaa kuna istaagaysaa ayb oo mursaahaa marka arsati arsati safiinatu baa laleeyahay doontii ama markabkii baa baroosinkii xirtay waay waa istaagay baa laga wadaa ayb walidalika meelaha maraakiibta kusoo xirtaane dekedaha maraasi baa la yidhaha almaraasi maraasi macnaha waxaa weeyaan doomihii baa baroosinkooda ku taagta oo ku xirta wa macnuhu marka waxaa weeyaan bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaa majrihaa jaryuhaa socodkeedu ou ahaaday wa mursaahaa irsaa'uhaa saldhigadkeeda iyo joogsigeeduna ou ahaaday meeshaa culimada marka waxay ka qaateen wax kasta oo la samaynayo bisinka in loo qabsado haddii cunto la cunaayo iyo haddii wax la cabayo iyo haddii shaqo la qabanayo iyo haddii meel la gelayo iyo bisinka un in lagu bilaabo wax walbo leanna doonidii irkabuu fiihaa bismi illaahi buu leeyahay ayb qurdubi sidaasuu tilmaamay sunnaduna de saasay tilmaantay ina rabbii rabbigay lagafuurun mid dhaafid badan waay raxiimun naxariis badan wahiya tajrii jumla xaaliyana waa laga dhigi karaa musta'nafana waa laga dhigi karaa ayb wahiya doonidii iyadu tajrii way soconaysaa bihim ay fii ayb bihim walxaal hum iyaguna fiihaa doonta ay yihiin dhexdeeda ayb fii mawjin ayay kula soconaysaa hir dhexdii hirka oo kal jibaali buuraha oo kale ah ayb wahiya doontii tajrii way soconaysaa bihim ay walxaal hum iyaguna bihim fiihaa doonidii dhexdeeda ay yihiin marka bihim in la yidhaha wahum fiihaa oo markaa yacni sidaa loo xaaleeyo ayb way bannaan tahay in tajriida laysaga tacallujiyana waa suuragal oo la yidhaha markaa wahiya doontii iyadu tajriid way soconaysaa bihim iyagay la soconaysaa ayb fii mawjin hir dhexdii bay kula soconaysaa hirka oo kal jibaali buuro oo kale ah xagga weynaanta iyo dherarka wanaadaa nuuxun nuux wou dhawaaqay ibnahu wiilkiisiibuu u dhawaaqay wa kaana wuxuu ahaa fii maczilin fii makaanin caslin meel gooni ah ayuu ahaa canhu can nuuxin nuux ka gooni ah buu taagnaa ayb waa u dhawaaqo wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyow irkab fuul macanaa annaga nala fuul walaa takun ha ahaanin maca alkaafiriina gaalada macooda ha ahaanin ayb meeshaa marka yacnii gaaladii macooda ha noqoninood markaa aada halaagsanto qaala wuxuu yidhi sa-aawii waan dunmi doonaa oo waa geli doonaa ilaa jabalin buur intii kaa baan u dunmayaa jabalka oo yacsimunii iga dhowro iga ilaaliya minalmaa-i biyaha ayuu iga ilaalinayaa biyo ilaahay soo furay kor ka soo furo hoos ka soo furay buur maxay ka tarey laga fuulo buurtii bayba ka sara marayaan ayb waa kuwii marka alla uu u qoray inay halaagsamaan qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux laa caasima laa maanica mid celiyaa ma jiro alyowma maanta min amrillaahi ilaahay amarkiisa cadaabka alleh mid celin karaa maanta ma jiro ilaa man raxima laakiin lagu noqoye man qofkii raximahu alla oo u naxariistay fa huwa macsuumun waayo kaas mid dhowran kaasa ah marka ilaa man raximadan ilaadan istinaa munqaica wa bimacnaa waa laakiin man raxima ay man raximahu qofkau alla u naxariistay fa huwa macsuumun waaye kaasi jumladu saas isugu rakibmaysaa ayb macnuhu maaha macnuhu maahan laa caasima alyawma min amrillaahi ilaahay amarkiisa maanta wax celin karaa ma leh ilaa qofkau alla u naxariistaa celi kara amar alle saas ma laga wadan ilaa man raximadan laakiin man raximahu cidk ciddou alla u naxariistayse fa huwa macsuumun weeyaan kaasi waxaala waxaa teeday beynahumaa dhexdooda nuux iyo wiilkiisii almawju hir biyo-a baa kala dhex galay waaba is arki waayeenba fa kaana wuxuu ahaaday wiilku min almuqraqiina kuwa la maasheeyey ayuu ahaaday markaa oo biyihii lagu hafiyey oo lagu maasheeyey ayb waqiila yaa ardu blacii maa'aki wayaa samaau aqlicii wagiida almaau waqudiya almru wastawat cala aljuudiy waqiila bucdan lilqowmi aldaalimiin waqiila waxaa la yidhi yaa ardu dhule iblacii laq maa'aki biyahaagii dib u laq wayaa samaau samaay aqlicii celi yacnii maa'aki biyahaaga cesho oo celi wagiida waa la nuqsaamiyey oo waa la dhumbiyey almaau biyihi waqudiya waa la xukumay al amru arrinkiina waa la xukumay wastawat doontiina waxay ka sara martay cala aljuudiyi buurta juudi la yidhaahday ka kor martay oo ku istaagtay wa qiila waxaa la yidhi markaasi bucdan fogaanshaa lilqowmi qowm u sugnaaday adaalimiina dulmi falay ama waqiila waxaa la yidhi bucdan halaag ayaa lilqowmi qoladii u sugnaatay adaalimiina dulmiga faleen ayb halkanna marka markii doontii iyo sidaa wixii alla uu halaagayey uu halaagay intii alla badbaadiyey baa doontii kasoo degayso biyihii baa marka dhulkii kuwii dhulkana dib inuu u laqa ayaa la amray kuwii cirkana inay joogsadaan markaana doontiina buur juudi ayay salka dhigatay dadkiina halkaabay marka iyo xayawaankii ay uga degeen nolol kalaa marka meeshaa ka bilaabatay sida suuratu lmu'minuun alla uu ku yidhi uma ansha'naa min bacdihim qarnan aakhariin qolo kalaa marka dib haddana u bilaabantay oo qowmu caad iyo kadib markaa ay ku imaanayso qisadooda waqiila waxaa la yidhi markii duufaantii arrinkeedu uu dhammaaday yaa ardu dhulay iblacii laq ma-aki biyahaagii dib u laq wayaa samaa-u samay aqlicii jooji ma-aki biyahaaga jooji waqiida waa la nuqsaamiyey oo waa la guriyey almaa-u biyihii baa la guriyey wa qudiya waa la xukumay al-amru arrinkiina waa laga faaruq noqday yacni halaagii la rabay waa laga faaruq noqday oo waa la dhameeyey wastawad way sara martay doontii cala aljuudiyi juudi buurta la yidhaha bay ka sara martay aljuudiyu marka waa magac magac lama fasiri kara marka buurtaana marka mufasiriintu waxay yidhahdaan waa jabalun biljasiira waa jabal ku yaalo ardu ljaziira biqurbi lmawsil mawsil meel u dhow buu ku yaalaa ardu ljaziira sideeda marka la yidhaha waa dhulkan hadda lagu magacaabo waqooyiga ciraaq dhulkan waqooyiga ciraaq ee arbiil iyo mawsil iyo mawsilka bilaaw ilaa iyo yacnii waqooyigaas loo sii socdo dhulkaas baa arduuljaziira la yidhaaha dadka ka imaadana waxaa loo nisbeeyaa ama marka la nisbeynayo waxaa la yidhaahdaa fulaanun jazariyun haddaad maqasho marka aljazari macnaheedu waa nin meeshaa ka yimid oo meeshaa loo nisbeynayo ayb doontii marka buurtaas juudi ayay ka sara martay meeshaasay marka ku istaagtay ayb doonidii nabiyullaahi nuux ayb waqiila waxaa la yidhi bucdan halaag lilqowmi qoladii ha u sugnaado adaalimiina dulmiga falay bucdantan marka waa masder laba macnaana bucdiga lagu macneeyaa bucdi bimacnaa didu lqurbi mid macnihiisu waxay tahay dhowaanshaha cagsigiisa macnaha kaa marka maadigiisu waxaa weeyaan bacuda waa fogaaday yabcudu waa fogaanayaa bucdan fogaansho macnaha kalena waxay tahay bucdiga bimacna alhalaag oo kaa waxaa la yidhaha facila buu ku imaanayaayo bacida yabcadu bacdan wa bucdan kaas marka masderkiisu wuxuu ku imaanayaa faclan yacni faclun iyo fuclun labadaa waa ku imaanaya marka macnuhu wuxuu noqonayaa masderkanna waa masder caamilka laga gooyey ayb macnuhuna marka wuxuu noqonayaa waqiila waxaa la yidhi baciduu way fogaadeen yacni baciduu way halaagsameen bucdan halaag amase in la yidhaha abcadahum llahu allah fogeeyo bucdan fogeyn allah fogeeyo ama allah halaago halaag allah halaago lilqowmi qolo aldaalimiina dulmi falay wanaadaa nuuxu rabbahu faqaala rabbi ina bnii min ahlii waina wacdaka alxaqu wa anta axkamu lxaakimiin dhulka markii loo soo degtay nabiyullaahi nuux alla u dhawaaqayo wuxuu yidhi wanaadaa nuuxu nuux waa dhawaaqay rabbahu rabbigiibuu u dhawaaqay faqaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow ina bnii wiilkayga min ahlii ehelkayga uu ka mid ahaaday wa ina wacdaka adiga yaboohaaga iyo ballanqaadkaagana alxaqu waa kii dhabta ahaa wa anta adiguna arxam axkamu lxaakimiina inta wax xukuntaa kan ugu xugun fiican baa tahay ugu xugunba fiican qaala wuxuu yidhi alla yaa nuuxu nuuxow inahu isagu inahu yacni su-aasha aada weydiinayso qaala wuxuu yidhi yaa nuuxu nuuxow inahu isaga wiilkan yacni aada shanigiisa su-aalaysid laysa ma ahaanin min ahlika ehelkaaga ma ahaanin kama mid ahaanin inahu su-aashan aada isu-aalaysid camalun camal weeyaan hayru saalixin mid hagaagsan aan ahayn ee falaa tas'alnii hayweydiinin maa shay laysa laka adiga uunan kugu sugnaanin bihi maagaba cilmun wax cilmi ah uunan kugu sugnaanin inii aniga aciduka waan ku waaninayaa an takuuna min an takuuna inaad ahaato ayaan kaa waaninayaa min aljaahiliina kuwa aan waxba ogeyn qaala wuxuu yidhi nuux rabbi yaa rabbi rabbigayow inii aniga acuudu bika adaan ku magangelayaa an as'alaka inaan ku su-aalaan kaa magangelayaa maa shay laysa lii ounan iigu sugnaanin bihi shayga dhexdiisaba cilmun wax cilmi ah wailaa takfir lii haddaadan ii dhaafin aniga watarxamnii ii naxariisanin akun ahaadeen min alkhaasiriina kuwa khasaaray ahaadee ayb su-aashanba iyo khitaabkan iyo warkan baa marka dhex ayaa dhex maray nabiyullaahi nuux iyo allah subxaanahu watacaala wanaadaa nuuxun nuux wuu u dhawaaqay rabbahu rabbigiibuu u dhawaaqay faqaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow ina bnii inankayga wiilkayga min ahlihi ehelkayga uu ka mid yahay wa ina wacdaka adiga yaboohaagana alxaqu waa kii runta ahaayoo dhabta ahaa marka hadda wa ina wacdaka alxaqu wuxuu u jeedaa markii hore allah subxaanahu watacaala wuxuu u ballan qaaday wa ahlaka ilaa man sabaqa calayhi lqowl oo wuxuu yidhi qul naxmil fiiha min kulli zawjayn itnayni wa ahlaka ilaa man sabaqa calayhi lqowl marka wuxuu leeyahay ballanqaadkaagii wuxuu ahaa allow ehelkayga inaad badbaadinaysid wiilkanna ehelkaygiibuu ka mid yahay isaga su-aasha sidaasaa ka keentay laakiin de ilaa man sabaqa calayhi lqowlu buu iloobay marka leanna maxaa yeelay kuwaas waa laga reebay ehelkiisa kuwa cadaabku ku dhaboobay oo alla u qadaray inay maashoodaan oy halaagsamaan kuwa iyaga waxaa la yidhi ma la badbaadinayo kuwa lama qaadayo ayb marka ilaahay subxaanahu watacaala arrintaa buu tusaaleynayaa nabiyullaahi nuux su-aashaasna marka waxaa lagu tusaaleynayaa ehelkiisa inuunanba ahaynba sidiisaba markaa markuu sidaa yidhi wuxuu yidhi wa anta adigana allow axkamu lxaakimiina tahay kuwa wax xukumo kanugu xugun wanaagsan ayb su-aasha marka si wuxuu u jeediyey marka khitaab aada u naxariisina uu marka alla uga dalbayo usluub iyo aadaabna ay ku dheehan tahay qaala wuxuu yidhi alla yaa nuuxu nuuxow inahu isaga inankan laysa min ahlika ehelkaaga kama mid ahaanin ehelkaaga kama mid aha laba macnaa ku jirto waxa uu yahay bimacnaa ehelkaagii la badbaadinayay kan maaha saa in loo jeedo oo istitniihi ilaa man sabaqa calayhi lqowl baa kan ku dhaboobay oo uu ku dhex jiraa macnaha labaadna waxay tahay laysa min ahlika mar hadduusanba mu'min ahayn ee adiga ounan ku rumaynin waxba isuma tihiin ayb sidaa marka macnahaasi in loo jeedo qaar baa marka waxay leeyiin laysa min ahlika cunugan isaga maba dhaline naagtiisaa dhashay kuwo kalena qisadii wixii hadaayan marka tilmaamayay tilmaamayaana waxay leeyihiin mid isaga kasoo go-ayo xaggiisii ka yimid maba ahanba ee taas waxaa la leeyahay nebi xaaskiis maba zinaysataba horaan uga soo hadalna marka inahu laysa min ahlika yacni adiga kugu diin maahan weeyaan macnaha ugu fiican marka sidaas weeyaan ayb inahu camalun gayru saalixin inahu su-aashan aada isu-aashay camalun camal weeyaan hayru saalixin mi aan hagaagsanayn su-aashan marka aada isu-aashayna waa camal aan wanaagsanayn nuuxow sidaa ogow ayb waxaa kaloo la akriyay inahu camila hayra saalixin kisaa-i iyo saas u akriyay iyo yacquub marka inahu camila hayra saalixin haddii la yidhaha weli wiilkii baa la wadaayo inahu isaga wiilku camila wuxuu sameeyey hayra saalixin camalan camal buu sameeyey camalka oo hayra saalixin mid hagaagsan aan ahayn waa shirki labada qiraa'ana marka tawjiihoodu sidaas waayo ayb falaa tas'alnii ha isu-aalin nuuxow maa shay laysa laka adiga uunan kugu sugnaanin bihi shaygaas dhexdiisa cilmun wax cilmi ah waxuunan kugu sugnaanin ha isu-aalin inii aniga aciduka waan ku waaninayaa an takuuna inaad ahaataan kaa waaninayaa min aljaahiliina kuwa jaahiliinteen waxba garanaynin een waxba ogeyn ayb qaala wuxuu yidhi nuux rabbi yaa rabbi rabbiyow inii aniga acuudu bika adaan ku magangelayaa an as'alaka inaan ku su-aalo ayaan kaa magangelayaa maa shay laysa lii ounan iigu sugnaanin bihi shayga dhexdiisa cilmun wax cilmiya ounan iigu sugnaanin inaan ku su-aalo taasaan kaa magan gelayaa allow wailaa takfir haddii aadan dhaafin lii aniga ii dhaafin watarxamnii ii naxariisanin akun ahaadee min alkhaasiriina kuwa khasaaray marka hadda arrintiisii marka wixii alla ka canaantay waa kasoo laabtay ilaahay buu dembi dhaaf marka weydiistay qiila yaa nuuxu hbit bisalaamin mina wabarakaatin calayka wacalaa umamin miman macak wa umamun sanumaticuhum huma yamasuhum mina cadaabun aliim halkana marka bishaara nabiyullaahi nuux la siinayaa markii sidan loo canaantay ayaa alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay nabadgelyo iyo khayraad aan weligaa kaa harin inta aada nooshahay la deg oo doontan markaa kala deg oo sidaa adigoo ku dheehan ka deg bishaaradaasa marka ilaahay subxaanahu watacaala uu siinaya qiila waxaa la yidhi yaa marka aayaddan hadda aan soo dhaafnayna labadan aayad oon soo dhaafnayna culimmadu waxay yidhaahdaan waxaa ku sugan tasliya iyo sabarsiin ayaa ugu sugan waalidka waalidku haddii ilmaha ka xumaadaan oo hanuunkii iyo wixii uu la jeclaa uu ka waayo wuxuu isku sabarsiinayaa aayaddan aayadahan maxaa yeelay adiga cid kaa khayr badan oo kaa fadli badan oo nebiyullaahi nuux ayaa wiilkiisii sidii uu jeclaa ka waayey waa isdhinac mareen meeshaa marka waalidku waxaa ugu sugan tasliya iyo sabarsiin haddii isaga waalidkii uu guto wixii laga rabay waajib ahaa ee uu la yimid ee aanu dayicin ilmaha hadday ayagu xumaadaanoo de tii alle marka qadarkii sidaa uu noqdo isagu wax dembiya kuma laha laakiin waa inuu isagu dadaalaa meel caqiidadooda ku dhumayso waa inuunan geynin waa inuunan markaa yacnii asxaab iyo dad marka uunan u dhiibin ka dhuminayo diinka ama caqiidada iyo cibaadaadka iyo akhlaaqda ka dhuminayo waxyaabaha dhan inuu ka warqabo ayaa laga rabaa waajib waalidka saaran waaye oo alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran calina aayaddaa wuxuu ku fasiray callimuuhum wa adibuuhum waxaa loo jeedaa ilmaha waxbara edbiya oo tarbiyeeya maxaa yeeley cilmigaa iyo edabtaas ayay naarta uga dhowrsanayaan waa in marka ilaahiisa la baro allaha uu caabudayaa waa in la baro rasuulka waa in la baro salaadii iyo cibaadaadka daruuriga waa in lawaajibaadka daahirka waa in la baro inta uu yaryahay waxyaabaha muxaramaadka daahirka ah tuugnimada iyo zinada iyo beenta iyo inay xun yihiin waa in la baraa oo ilaahay alla ka fogaasho inay tahay akhlaaqda asaasiyaadka ee daahirka runta iyo waxyaabaha ay ka mid tahay waa in lagu dhiirigeliyaa oo la baraa waalidku haddii uu inta uu dadaalo dadaalkiisu waxba kuma samaysmi karaan keligeed oo isagoo dadaalaya waa iska xumaan karaan ilmihii markaa hadduu waajibkiisii kasoo baxo isaga wax u hagaagi waayaan ha isku sabarsiiyo qisadan marka darsi labaadna qisadan waa laga qaadanaa darsiga labaad wuxuu yahay aniga shiikaa i dhalay ama awliyaa i dhaleen oo fac waxaan kasoo jeedaa dad culamaa iyo awliyaan kasoo jeedaa iyo haddaadan adiga camal la imaanin oo adiga aadan alla caabudin inaysan waxba kuu taraynin ayb iyada lafteeda dadaa isku qanciyo annaga wax dhiba ma leh weligeen fac ka fac dad culamaan soo ahaa jirnay waxyaabahaas marka in laysku qanciya maaha ayb oo dadka ugu faantoo tira annaguna dad saasaan soo ahayn idinka maxaad tihiin waxaasi waxba kuu noqon mayso tilka ummatun qad khalat lahaa maa kasabat walakum maa kasabtum suurat lbaqaraan kusoo dhaafnay haddii farac wax lagu helaayo nabiyullaahi nuux wiilkan hadda la halaagay ee maashooday ee la yidhi innahu camalun hayru saalix laga yidhi ee nebi baa dhalay ogow adiga waxaad ka hadlaysaa aabbahay shiiqow ah awowgii macallinow ah baad ka hadlaysaaye kan ogow isagu marka nebi baa dhalay haddana se meeshaas ku halaagsanin qofku marka inuunan isku hallaynin nasab iyo wax lamida inaanu isku hallaynin xadiidkii nebigana waa tow ahaa sala allahu alayh wali wasalam uu yihi man bada'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu ninkii camalkiisu gadaal u dhiga nasabkiisa maso hore uma soo dhigo nasabkiisa hore ma keeno ee haddii adiga laakiin camal wanaagsan iyo khayr waalidkaa aad ka dhaxashay oo jiro oo waalidkaa culimo ahaa iyana awowgaa culimo ahaa oo awowgiis kale culimo ahaa adigiina dariiqii wanaagsanaa aad ka raacday dabcan markaa waxbaa kuu taraysaa arrintaa iyadaa oo jahligii baad uga baxaysaayo wax fiican baa ku helaysaa laakiin haddaadan adigii camal la imaanin eber qofku marka waa inuu isagu dadaalaa ee uunan cidna dhaliyo iyo nasab iyo midna aanu isku hadlaynin ayb iyo meel wanaagsan oo uu joogo iyo waxyaabaha inuusan isku hadlaynin salmaanulfarisi wuxuu dhihi jiray icmal war camal la imaw fa ina alarda almuqadasata laa tuqadisu ahlaha dad baa iyaguna waxay isku hadleeyaan makaad joogtaa madiinaad joogtaa dhul khayr badan haddaadan camal samaynin dhulkii khayrka badnaa adiga makaa dhigaa qof khayr badan maya oo wuxuu yidhi ina alarda almuqadasata dhulka muqadaskaa laa tuqadisu ahlaha dadkeeda muqadas kama dhigto sidaasuu yidhi ayb waxyaabahaas oo dhan marka waa duruus inaan ku cibro qaadanna loo baahan yahay ayb qiila waxaa la yidhi yaa nuuxu nuuxow ihbid deg oo doonidii markaa ka deg bisalaamin xaalaad ku dheehan tahay nabadgelyo salaamta oo nabadgelyada oo minaa xaggeenna ka ahaatay iyo wabarakaatin khayraat xaalaad ku dheehan tahay calayka adiga korkaaga iyo wacalaa umamin ayb salaamta iyo khayrka oo calayka korkaada ahaaday iyo wacalaa umamin ummado korkood ahaaday minman ah umamkaasoo minman ka mid ah macaka adiga macaada ahaadoo kula jiro wa umamun jumlo cusub waaye ummado sanumaticu waan u raaxayn doonaa hum iyaga uma markaa dabadeed yamasuhum waxaa taaban doono minaa xaggeenna ka taabanayo cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun xanuujinayo ayb salaa marka nabadgelyo iyo khayr iyo barakaad la deg baa laleeyahay nabiyullaahi nuux marka taana bishaaray u tahay qiila waxaa la yidhi yaa nuuxu nuuxow ihbid hoobo oo deg bisalaamin xaalaad ku dheehan tahay nabadgelyo nabadgelyada oo minaa xaggeenna ka ahaatay iyo wabarakaatin khayraad adigoo ku dheehan deg ayb nabadgelyada oo caleyka korkaada yacnii ahaatay iyo wacalaa umamin ummado korkood miman ah macaka adiga kula jiro wa umamun ummadana sanumaticu waan u raaxayn doonaa hum iyaga uma markaa dabadeed yamasuhum waxaa taaban doono minaa annaga xaggeenna cadaabun cadaab ayaa ka taaban doona cadaabka oo aliimun xanuujinayo ayb barakadu marka waa hubuut lkhayr khayrkoo lagu sugnaado ayb oo waxaa laga keenay min buruuki lbaciir ayb waqiila albarakatu haahunaa barakada meeshan alla yacnii ku tilmaamay waxaa loo jeedaa an allaha tacaala jacala duriyatahu hum lbaaqiin ilaahay duriyadii nuux unbuu ka yeelay inay harta iyaga ayb ilaa yowm lqiyaama marka dadka imaanaya waa min duriyati nuux isaga duriyadiisay ka farcameen waxaan joogo dhan ayb taana marka waa lagu macneeyey barakada tilka min anbaaءi اlgaybi nuuxiiha ilayka maa kunta taclamuha anta walaa qowmuka min qabli hada tilka taadaasi min anbaaءi اlgaybi qeybka akhbaartiisa xaalay ka mid tahay nuuxii waan waxyoonaynaa haa iyada ilayka adiga xaggaagaan u waxyoonaynaa maa kunta ma ahayn adiga taclamuhaa inaad og tahay anta adiga iyo walaa qowmuka dadkaaguba miday og yihiin ma ahayn min qabli haadaa kan hortiis qur-aan kan hortiiyey adiga iyo qowmkaagaba maydnan ogeyn qisaskan ee fasbir sabar ina alcaaqibata cirib dambeedka ciribtasan lilmuttaqiin ay u sugnaatay kuwa ilaahay ka cabsaday qisadii marka wixii loo keenay waa tana marka laba shay baa marka aayaddan ka muuqdo labada shay ee qisada loo keenay mid waxay tahay qur-aanka dhabnimadiisa ayb ta labaadna waxay tahay nebiga risaaladiisu inay run tahay ayb ta saddexaadna waxay tahay marka in isaga lagu sabar siiyo oo waxaa la leeyahay sabar sidii nabiyullaahi nuux u sabray oo kale ayb fasbir kamaa sabara ululcasmi min arusul oo kale ayb sida looga aayadda looga daliishanayana waxay tahay mar haddii adiga aada ka waramayso qisas hore oo nabiyullaahi nuux iyo waqtigiisii si tafsiil oo kale dhigdhigan ah uga waramayso dadkii nuux iyo qowmkiisii wixii dhex maray waxay ugu jawaabeen isagu wuxuu kula hadlay amarkii yacni alle uu siiyey doontii in la sameeyey doontii meeshay ku dambeysay yacni waa qiso bitafsiil si kala dhigdhigan looga waramayo marka qisadan sidan ah adiga ma joogin haddaad maxamed tahay sala allahu calayhi wasalam ee ta labaad waxay tahay adiga nin wax aqriyo wax qoro ma tihid beledkan intaad ka baxday meelo kale cilmi u doonatay ood kasoo qaaday oo nin wax qoro akriya ma tihid oo umi ayaa tahay nebi umi a baa tahay adoon maka ka bixin oon ka safrinoo muddo dheer ka maqnayn haddana afartan sano ka gadaal intaad waxyi ula timid waxyigiina sidaan ou arrimahan uu faahfaahinayo taa horta waxay daliil u tahay risaaladaadu inay dhab tahay kow waxaana aad ku hadlayso ee alle xaggiisa ka yimid ee qur-aankuna inuu dhab yahay leanna hadday tahay wuxuu isagu alifay sidaan cilmigan lagama helen oo wax isagu iska al-aliftay maaha maxaa yeelay nebiga yacni ilaahay baa cilmi u yeelay oo cilmigan ama ha ahaado qur-aanka ama sunnadiisaba ha ahaatee waa waxyi xag alle ka yimid waay marka haddii alla waxyigaa aanu jiri lahayn adiga waxba kuma hadla kuma kuma hadli kari lahayn ayb marka meeshaasi laba shayba marka waa laga taqriirinayaa risaalada nebiga iyo qur-aanka xaqnimadiisa ayb ka saddexaad marka waa sabarka inaad marka dacwadii ku sabarto tilka taadaasi min anbaa'i lgaybi qeybka akhbaartiisa xaalay ka mid tahay nuuxii waan waxyoonaynaa haa iyada ilayka xaggaagaan u waxyoonaynaa maa kunta ma ahayn adiga taclamuhaa inaad og tahay qisadaani anta adiga iyo walaa qowmuka iyo qoomkaagaba kuwana min qabli haadaa kan hortii ishaaraduna qur-aankay ku dhacay qur-aan kan hortiis ee fasbir sabar oo dacwada iyo xaa iyo yacni waxaana aada waddo ku sabar sidii nabiyullaahi nuux buu sabray ina alcaaqibata ciribtasan lilmuttaqiinay u sugnaatay wa ilaa caadin akhaahum huudaa wa arsalnaa waan dirnay ilaa caadin reer caad xaggooda waxaan u dirnay akhaahum walaalkood huudan huud ahaa baanu u dirnay qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayo ucbuduu caabuda allaha alla caabuda maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin min macbuudin macbuud idinma sugnaanin hayruhu ilaahay heyrkiisa in antum maa antum idinku ma tihiin ilaa muftaruuna kuwa been abuuranaya unbaa tihiin yaa qowmi qowmkayow laa as'alukum idin su-aalan maayo calayhi risaalada gaarsiinteeda ajran wax ujra ah idinku su-aalan maayo in ajriya ajrigaygu ma ahaanin ilaa cala aladii allihii korkii unbuu ahaaday fataranii aniga ee abuuray afalaa tacqiluun miyaydnan wax garanaynin wayaa qowmi qowmkayow istakfiruu dembi dhaaf dalba rabbakum rabbigiin ka dembi dhaaf dalba uma markaa dabadeed tuubuu noqda ilayhi xaggiisa usoo laabta oo cibaadadiisii usoo noqda oo shirkigan intaad ka baxdaan cibaado alla usoo laabta ayb yursil diree alle markaa wuu dirayaa asamaaa samadiibuu dirayaa calaykum korkiinuu kusoo dirayaa midraaran iyada oo dararid badan ayb wayasidkum idiin kordhiyey alle quwatan buu idinku kordhinayaa xoog ilaa quwatikum maca quwatikum xooggiinaan lala qabo walaa tatawallow hajeesanina mujrimiina idinkoo kuwa dembaabay ah hadalkaa quruxda badan uu kula hadlay aadka u wanaagsan wa arsalnaa waan dirnay buu alla yidhi ilaa caadin caadi xaggooda akhaahum walaalkood waa walaaltinimo xagga nasabka ah ayb huudan huud ahaabuu u diray qaala wuxuu yidhi huud yaa qowmi qowmkayow ucbudullaaha alla caabuda isaguna marka dacwadii wuxuu ka bilaabay towxiidka ilaahay xaqiisa siiya keligii caabuda maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin macbuud idinma sugnaanin hayruhu ilaahay aan ahayn marka min ilaahin mintu waa sila waa zaa'ida xagga ee ciraabta marka waxay ka dhigantahay ay ilaahun hayruhu marka saasaa loo goday ayb suurat lacraafaana kusoo marnay towjiiheeda in antum maa antum idinku ma tihiin ilaa muftaruuna kuwa been abuuranayaa tihiin leanna ruuxu haddii ilaahay cibaadadii ou ka tago oo uu cid kale caabudo been abuurad unbuu ku jiraayo wax saxa ma hayo allihii adiga ku abuuray ku arsuqayo ee ku maamulayo dhulkan iyo dhulkan iyo cirkan tiir la-aanta taagay intaad xagga iska mariso ood iska ilowdoodan soo qaadinba warkiisa ood sanam adiga gacantaada ku qorqortay ruux shalay dhashay ood adiga noloshiisii aada ka warqabto amaba aada soo gaartayba ee caajis ahe maalinna xanuunsanayo marka dambanaba dhimanayo haddaad tiraahdid marka isaga isaga isaga un aad tiraahdid allihii waxaan abuuray oo dhanna aad kasii jeesato ee qof been abuuranayo miyaadan ahayn marka nacam in antum ilaa muftaruun qof kastoo ilaahay heyrkiia wixii alla lahaa ilaahay heyrkiis wax ka siiya been abuuradu ku jiraa xaq kuma taagno weligeedna haddii cumriga nuux la noolaadana shirki iyo in ilaahay wixii uu lahaa cid kale lala wadaajiyo weligeed daliil looma keenayo xaq ah daliil xaqah weligeed looma keenayo xagga u dhignaa yaa qowmi qowmkayow laa as'alukum idin su-aalan maayo calayhi risaalada gaarsiinteeda korkeeda ajran wax wax ujraa idinku su-aalan maayo in ajriya ajrigaygu ma ahaanin ilaa cala aladii allihii korkii unbuu ahaaday fadaranii ee abuuray afalaa tacqiluuna miyaydnan garanaynin wayaa qowmi qowmkayow istakfiruu rabbakum rabbigiin dembi dhaaf weydiista oo shirkigan aad ku jirtaan ka baxa uma markaa dabadeed tuubuu usoo noqda ileyhi xaggiisa camal wanaagsan ugu soo laabta leanna camalka wanaagsan lama aqbalayo intaad shirki ku jirtaan marka shirkiga ka towbad ke kasoo laabta dembi dhaaf ka weydiista alle camalkii alle iyo cibaadadii allena usoo noqda yursil istikfaar marka haddii lala yimaado faa-iidada la helaa waa maxay yursil ilaahay diree asamaa samada calaykum korkiina kusoo diree midraaran iyadoo dararid badan midraar waa mifcaal waa min amhilati lmubaalaga midraar waa mid aad u dararaysa iyadoo abuu idiin soo dirayaa da-ayso wayasidkum idiin kordhiyey quwatan awood ayuu idinku siyaadinayaa ilaa quwatikum maca quwatikum awoodiinan la jirkeeda tan aada hadda haysataan mid kaleo idinkugu darayaa meeshaa marka waxaa darsiga laga qaadanayaa ay tahay towbada iyo istikfaarta ayay wax isku bedelaan haddii xaalad xun lagu jiro xaaladaa xun in laga towbad keeno ilaahay run loo sheego ee markaa yacnii dembiga shirkigu ugu weyn yahay bidcadu ku xigto macaasida waajibaadkiioo la dayacayo ee wixii alla reebayoo laga yacnii la korayo marka si dhaba looga towbad keeno ilaahay marka awoodeennana waa kordhinayaa samadana barwaaquu ka keenayaa dhulkiina sidoo kale walidaalika xasanulbasri baa nin u yimid markaasu wuxuu yidhi wuxuu ka cawday ama uu ka sheegtay abaar abaaraana wareerisay maxaan samaynaa buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi istikfaar la imaado mid kalea yimid jidadkii waa go-an yihiinoo meel walbaa waxaa jooga wax wax dhacayo meel walbaa isbaaraa taagan maxaan samaynaa istikfaar la imaada buu yidhi mid kalea yimid isaguna wuxuu ka cawday dhibaato kale iyo rafaad kale markaasuu yidhi istikfaar la imaado mar kasta un istikfaar markaasaa waxaa la yidhaahdo wax walba istikfaarun baad ku koobtay xaalkaagu waa sidee mid baa u yimid markaasuu yidhi ilmo la-aana hayso istikfaar la imow markaasuu wuxuu yidhi allah wuxuu leeyahay faqultu istakfiruu rabbakum inahu kana gafaara yursil الsamaaa calaykum midraara ilaa aakhir laaya istikfaartii marka samadii roobka inuu yimaado wayumdidkum biamwaalin wabaniina wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaaran waxaasoo dhan waxaa alla ku xiray buu leeyahay istikfaar iyo towba markaa marka haddii xaalkeenu adkaaday ama uu xumaaday sida uu isku bedeli karaa waxay tahay istikfaar iyo towba waa dersi marka muhiima qof walbaa dembigii uu alla ka galay bani aadamka ka galay ee si dhaba haddii uu marka towbo ugu qaabilo ilaahay waa yacni waa kusoo laabanayaayo wuxuu ugu soo laabanayaa naxariis iyo inuu kaalmeeyo laakiin dadku marka ay intay musiibaysnaadaan haddana towbadii halmaamaan cuquubada ugu daran middaas waaye waana cuquubo ku dhacday qalbiga ilaa qalbigu haddii uu nool yahay dembiga waa laga toobad keenaya maxaa yeele alla wuxuu leeyahay ina aladiina taqow idaa masahum daa'ifun min ashayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun laakiin haddii qalbigiiba dhintay towbadiina ma xusuusanayo istikfaarna ma xusuusanayo keliya uun marka ujeedka iyo waxa ka hor muuqdaa hawadiisa unbay noqonaysaa walaa tatawallow ha jeesanina mujrimiina xaalaatihin kuwa dembaabay qaaluu waxay yidhaahdeen yahuudu huudow maa ji'tanaa noolama imaanin bibayinatin wax xujaan noolama imaanin halkaana joogo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed